raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa axad isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareegga waxaa ka mid noqon doono dilaalka askarta dowladda u geystaan dadka shacabka muqdisho oo noqday sidii tusbax furtay kadib laba dhacdo oo sixigxiga oo maanta ka dhacday muqdisho islamarkaasina ciidamo militari ah ay dil u geysteen wiil arday ahaa iyo darawal oo ay ku kala dileen baar uwax iyo xmar weyne muqdisho shacabka muqdishona waxay madaxda dowladdu ay ka dalbanayaan in dhiigga shacabka ee qubanaya maalin walba xal u keento war wax dowlad lagu sheegaana dhibay war ciidamaana dhibay war xabadaa ka horta war kabihiisa waa kuwaasa war ilmihii afarna sax naga laynaya war subax kasta maydaa ku jirnaa war yaa dowlad hadday jirta waxaa naga celiso war waana dhibeen war nimanka qoryaha wataa nagala celiso war afar iyo labaatanka jidkii xabada ku ridaaya war waa hoyo weyna arta weyne naftina leeda noo timid war islaan hadduu jira
qilidhaanta shacabka muqdisho ay ka dirayaan dilalka isxigxiga ee sida tusbax furto noqday oo ciidamada dowladda u geysanayaan dadka shacabka hayeenu caawa idinkugu soo gudbin doonaa warar iyo falanqeen arrintaasi ku aadan qodobada kale waanu caawa ah idinkula wadaagi doono barnaamijka wareegga waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha soomaaliya ah oo kulamo kala duwan ka wada dalka ethoobiya uu kaga qaybgalayo meertada soddon iyo lixaad ee shirweyne waa ee shirmadaxeedka madaxda afrika iyo dowladda kenya oo shaacisay in soomaaliya ay ka taageerayso ku biiritaanka dalada bulshada bariga afrika maxay tahay ahmiyadda ugu jirta kenya in soomaaliya ay ka mid noqoto daladan
kenya waxaan dhihi karnaa ahmiyad gooniya ayay iyadana u leedahay inay soomaaliya ururkaas ay ka mid noqoto marka la eego
barnaamijkeena ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa falanqeyn ku aadan kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka wado dalka ethoobiya iyo dhinacyadudhinacyadu ula qaadanayo qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono xeer ilaaliyaha cusub ee qaranka oo maanta xilkiisa la wareegay iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ka qayb galay munaasabadda xilwareejinta qaramada midoobana waxa ay shaacisay tirada dadka ku barakacay colaadda magaalada laascaanood ka taagan caawa ayaan idiin soo baahin doonaa qodobadaa iyo wixii nagu soo kordhay intaynu wareegka ku guda jirno ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijkeena anigoo cabduqaadir cismaan indhow ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayo farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir mar kale iyo mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megartis efamka waxaa naga maqli kara intiinan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo efamku gaaro qaybaha ugu horeeya ee wareegga ayaanu caawa amba qaadi doonaa waxaanu ku bilaabeynaa wararkeena caawa wararkii la xiriira dhacdooyinka dilalka askarta ciidamada dowladda ay geysanayaan una geysanayaan dadka shacabka oo maalmihii ugu dambeeyey noqday kuwa isi saaran sida tusbax furto oo kala naqdana iyo dhacdooyin maanta dhacay oo shacabka muqdisho ay ka dhigeen banaanbax oo ay kaga soo horjeedaan dhacdooyinkaas kadib markii askar ka tirsan ciidamada militariga dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya duhurnimadii maanta wiil arday ahaa oo saarnaa mootabajaaj ay ku dileen bartamaha isgoyska baar waxay magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ahaa dhacdadu markay dhaceyso oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in askarigan ka tirsan ciidamada dhowaan laga keenay waddanka eritereya islamarkaasina watay mootada labalugaaleeda ah oo risaas uu ku furay wiil dhali waa waddada bartamaheeda xilli ay marayeen gawaadiid fara badan oo ay u badnaayeen gaadiidka bajaajta waxaana halkaasi ku naf waayey mid ka mid ah dhallinyaradii saarnaa gaadiidkaasi askarta waxaa la tilmaamay in risaastan ay ku furanayeen waddada isgoyska baar uwaxee magaalada muqdisho oo xilligaasi ahayd mid mashquul badan risaastay fureen askartaasi ayaana ugu dambeyn waxay sababtay dhaawac soo gaara wiilka arday ahaa islamarkaasina saarnaa mootabajaajta uu ugu dambeyn dhaawacii ka soo gaaray uu u geeriyoodo dhacdadan ma aha midii ugu horreysay oo magaaladu ka dhacdo sidoo kale waxaa jira dhacdooyin kale oo isxixiga oo sidaan oo kale maalmihii aynu kasoo gudubnay kaga dhacayay magaalada muqdisho oo ay geysanayeen askarta gaar ahaan kuwa militariga iyo booliiska islamarkaasina siyaabooyin kala duwan dil u geysanayay isla galabnimadii maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa wada darawal oo- ama darawal gaadiidka markaasi xamuulka qaada gaar ahaan gaadiidka yararka ayaa la sheegay in uu isaguna nin saarnaa uu ku dhaawacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir iyadoo ugu dambeyntiina dhaawacaasi uu u geeriyoodo darawalka oo uu dilku u geystay askariga ka tirsan ciidamada dowladda inkastoo dable aadan cali xasan oo galabta dhaawaca u geystay ninka darawalka ahaa gudaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay hase yeeshee dareenka shacabku mar walbo waxa ay arrintan ka muujinayaan qeelidhaan dowladda inay waxay ka qabato ugu dambeyn ugu horeyn waxaad maqli doontaan codadka dadweynaha maanta ka hadlay isgoyska baar wax warbaahintan kula hadlay muujinayana dareenkooda iyo siday kaga xun yihiin dhibaatooyinka askarta dhowaan lagu soo tababaray waddanka eritereya ay ka geysanayaan magaalada muqdisho gaar ahaan dilalka dadka shacabka waxaa xigi doono qaar ka mid ah dadkii iyaguna maanta goobjoog ka ahaa dhacdadii ka dhacday xamarweyne ee askariga ka tirsan ciidamada dowladda uu darawalkaasi waxyeeladu ugu geystay
bismillaah Ee, niyow hawsha say ku dhacday horta meesha ciidamada askara ka imaadeen oo maxaan ku dhahdaa baabuurtaas saaran Ee, niyow waxaa dhacday laba nooc askari ahaayeen ciidamada elitariya ka imaaday Ee, waddaday furanayeen saa awgeed meeshoo jaam ahayd wiil ardaya oo jaamacad ka imaaday ayay meesha ku dileen mootada saarnaa Ee, ninku niyow dhaawac halisa aan moodaynay meesha markaan ugu imaanay ninku waa naf baxay ehelkiisiina weli lama helin waxaa qaaxay- waxaa kaxeeyeen eh, maxaan ku dhahdaa ciidamada si ay dhiidaan u imaadeen kuwaasa meesha ka qaaday Ya, walaahi horta maalin walba in meesha lagu dilo dhallinyaro shacaba ama dhallinyaro bajaajleeya ama arday meesha lagu dilo walaahi horta niyo wax aad u foolxun waaye Eh, ciidamadii amniga ilaalin lahaa eh, maxaan ku dhahdaa dadkan shacabka amnigooda ilaalin lahaa haddii iyagii ugu- dib ugu soo noqdaan ee dib ugu soo jeestaan walaahi horta waa wax aad laga xumaado waaye marka niyo aad baan uga xunnahay annaguna aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu aad iyo aad cabasho uga nahay ciidamadan elitariya laga keenay ee ummadda shacabka halaynaysa bajaajle ha ahaado arday ha ahaado oday waayeel ha ahaado waddaday marayaanba xabada iska ridayaan yacnii meel uma abayeelayaan qofna kor uma ridayaan hoosay dadkii ugu dhigayaan maxaan ku dhahdaa duniya waxaasaan ka cabannaa aad iyo aad uga cabannaa dhibkuna saasuu u dhacay maanta saacado badanuu meesha yaallo walaahay wiilka war wax dawlad lagu sheegaana dhibay war ciidamaana dhibay war xabada ka hortay war kabihiisa waa kuwaasa war ilmihii afar laasax naga laynaya war subax kasta maydaa ku jirnaa war yaa dawlad hadday jirta waxaa naga celiso war waana dhibeen war nimanka qoryaha wataa nagala celiso war afar iyo labaatanka jidkii xabada ku ridaayeen war waa hoyo weyna arsa weyne naftina leeda noo timid war islaan hadduu jiro hadday dawlad jira dawladda waa naga celiso waxaan waa dhibtoonay ciidan ma yaallo ha naga celiyeen naftina leeda noo timid halkaas maanta u saarayin halkaas maanta u saarayin xabadu bararac mururac bararac waana dhaceen waana dhibeen waana nafta noo keena ilmihii naga laayeen wixii islaana naga celiyo waxaa haddii dawla jirto waxaana nagala celiyo ilmihii naga laynayaan waana dilayaan maanta dhan xabada ku dhex jirna wadne wadne wan halkaani mooto saarayin bararac xagga u saarayin bararac waa kuwa ilmihii yarkaa meydka meelaha yaalla waana dhibeen nimanka dawladada naga celiye waa naga celiyeen waa naga celiy kabahadu kabahadu waa kuwaas tuugay nafta noogu keena halaga celiyo dawladda jirto dawladda hadday jirto halaga celiyo waxaan waana dhibeene nimanaana dhibay nima qori wataa dhibay tuutaana dhibay nafti dhalaa noo timid nafti dhalaa noo timid dawladda jirto halaga celiyo waxaan waana dhibeen waana dhibeen ilmihii laylaya dadkii laylaya qoryaa garabka loo saar halkaasi soxo bagaga xagga bagaga xagga bagaga waana dhibeen kuwa dawladda hadday jirto halaga celiyo halaga celiyo hadday dawladda hadday si jirto halaga tageen waa mataqaanaahe waxaa lagu dilay meeshaan waxaa lagu dilay arday ardayaa lagu dilay oo lagu dilay xaqdarra lagu dilay waxaa dilay ciidanka dowladdaa dilay xaqdarraan lagu dilay kabihiisina waa kuwanaa waa kabihiisii mataqaanaahe waa xaqdarraa lagu dilay laba ninoo mooto bajaaj saaran waxay sameeyeen waddadiiyo mataqaanaahe xabaday ku fureen ardaygaasoo mooto bajaaj saaran aa ku dhintay waana xaqdarrayna ku dileen marka waxaan codsanaynaa in mataqaanaa sharciga la waafajiyo oo la soo qabto askariga dilay waana baxsaday goobta ku dilay oo ka baxsaday waxaa ka dhacay maanta goor dambe macnaa dhaawac in loo geysto mid ka mida odayaasheenna oo isku suuq aan ka wada shaqaysano oo ka wada xamaalanno ninkaasi oo ay dhaawaceen rag macnaa ciidamada militariga cusub oo dalka hadda la keenay ciidamada eritrea laga keenay militariga eritrea laga keenay marka waxyar ka hor maalmo ka horna isla meeshaan waxaa lagu dilay wade oo bajaaj marka dawladda meelahay ku dhaaranayso amnigeeda aan sugnay ay dhehayso ay ka mid tahay xamar weyne dhibkiina waa ku soo batay dawladda ayaysa wax ka qaban karin waxaan u sheegaynaa inay ummadda fasaxdo ay tiraada qoryihiina qaata iskasa dhacsha mayo arrintaan ay wax ka qabato markee ma ahan in macnaa degmadii keliya oo la dhahayo waa ugu amri roon tahay macnaa ay soo galaan dad qoryo ku hubaysan diris macnaa militarina wato horta militari maxaa keeni magaalada dhexdeeda waa su-aasha koowaad teeda kale militari hawshiisa ma inuu macnaa magaalada qoryaha dhex maraa mid kaloon macnaa u daraayo waxay tahay ragga booliiska jooga degmooyinkan iyo shacabka ka shaqaysta iyo degan waas wada yaqaanaan qofka dadka dhibka geysanaayo waa dad koraad waa niman dharka militariga wato militarigaas haddaan laga qabanin magaalada waxay noqonaysaa in dadkiina militariga wada noqdaan ninkan meesha lagu dhaco waa xamar weyne ragga dhaawaa waa ciidanka eritrea laga keenay ciyaalka eritrea laga keenay ma dhibaa loo keenay mase inay wax qabtaan mase waddanka laga bixiyo dagaalka la geliyo xasan sheekh waxaan u sheegaynaa ciyaalka eritrea ka yimid oo dadka masaakiintaa dilaayo oo ayaga laftirkooda qoryaha laga dilinooyo dhibaatada haysato oo balaayada iyo daroobeeda cabaayo in shacabka
cododkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan dhibaatooyinka ciidamada dowladdu ay u geysanayaan hadiga gooraale xiliyada ay xabadaha ku furanayaan waddooyinka muqdisho kuwooda ugu saxmadda badan haddaba dhacdooyinkan waxay noqdeen kuwa sidii tusbax furtan noqday maxaa dowladdu xalay ugu heli laadahay iyo su-aalahaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladdu ay geysteen waxaana caawa wax ka weydiiyey doctor xasan cadaaye oo ka mid ah aqoonyahanada muqdisho
bismillahi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan ka salaama guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan radio dalsan ee cabdulqaadir endoy aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haddii aan hoos u galno waxaan dareemi karnaa magaalada muqdisho ee maalmahan dhibaatadeeda isu soo taraysay tan ugu daran in wax laga qabto loo baahan yahay waa dilalka wiilasha dhalinyarada ah ee muntooyinka ama bielada ama gawaarida gaarka wato dhibaatada lasoo gaarsiinay marka waxaad moodaa in dismoral dadkay noqonayaan magaalada muqdisho sidaan la wada soconno way ka bateen gawaarida wadanyaro iyadoo jirtay haddane in aan shacabka loo turin waa dhibaato weyn oo loo baahan yahay dowladda wax ka qabo waa waa gartay marka dhacdooyinkan waxaa geysanaya inta ugu badan askarta ka tirsan ciidamada dowladda Eh, maxay kula tahay sababta ugu weyn ee askartu ay dilalka tooska u geysanayaan ma inaanay jirin isla xisaabtan sideeba wax kugu muuqdaan
waxa ayaan darro ah waxa ayaan darro ah weel lagu dilay shineema africa agagaarkeeda in la yidhaahdo ciidanka dowladdaa dila wuuna fakaday ninkaas ma fakane mana fakan karo magaalada muqdishoona dadka hubka sita ee jarboyntiyada jooga ee waxay leeyihiin bara laga xukumo waxaa muhiima waxaa lagama maarmaan iyadoo loo turaayo shacabka cidda dishay in gacanta lagu soo dhigo haddaysan taas dhicin dhibaato ka weyn inay timaado shacabkan ay kacaan amniga waddankan oo gacanta ka baxo haddii ay dhacdo in la keeni waayo ama sharciga la marsiin waayo askariga dhibaatadaas geystay dhibaato ka weyn ayaa ka hoos jirto sidaas daraadeed dadka amniga ka shaqeeya ee dowladda dhexe waxaa loo baahan yahay arrintaas maaraan askarigaasna ay bannaanka keenaan
oo waa garta marka dhacdooyinkan waxay noqdeen kuwo isi saaran maanta oo qura laba dhacda ayaa dhacday oo askar ka tirsan ciidamada dowladda ay waxyeeleeyaan ama ay dil iyo dhaawacba u geystaan dad shacab ah oo baar wax iyo eh, xamarweynaba iyo siyaabooyin kala duwan ay kaga dhaceen mana ah kuwii ugu horreeyey oo dhacdooyin kaleba iyaguna sidaan oo kale kaga horreeyey maxa ma la oran karaa dhacdooyinkan hadiyo gooraale dhibaatooyinka ciidamadii loogu talagalay inay shacabku ilaaliyaan ay geysanayaan waxaa keentay isla xisaabtan aanaan jirin iyo ciidankan oo aanan lagula xisaabtamin lagula xisaabtamaynin haddii ay wax dilaan iyo in kale oo ay si sahlanba isaga baxsadaan
waxa ayaan darro ah magaaladaha dalka soomaaliya hadday dhibaato intaas ilaag maalin walba ka dhacayso oo nin walba oo barawa ah ama bl ha wado ama bajaaj ha wado ama gaari private ha watee maalin walba ninka aan qubka haysan haddii la dilay waxaad moodaa in shacabka adkeysiga uu kasii dhammaanayo ayna noqon doonto ninka bajaajka wato inuu weligiis soo qaado balse xamarweyne dhowr maalin saddex maalin ka hor haddii lagu dilay bajaajina maantana nin baarubax wax lagu dilay taasi dhibaatadaasi ma qarsoona laakiin waxa u baahnaa maalmaha in la helo isbedel dhaba oo arrintaas wax looga noqonayo marka maxay kula tahay dowladdu inaanay il gaara ugu haynin dhibaatooyinkan jira ee mar walba eh, laga arko marigyada bulshadu ay ku kulanto waalidiin qeylinayo shacabkii oo qeylinayo oo askartan sidaan waxyeelayo wax laga qabto eh, leh maxaa loo arki laayahay
waxaad moodaa dowladda inay dagaal kale ku jirto dagaalka ay ku jirto waxaa ka haboon shanta milyan ee magaalada muqdisho ku nool amnigooda xooga la saaro waa iyadana waa very important balse haddii ay dhacdo in wax laga qabo waayo inuu shacabku isku gashado haddii dhibaatada ay sii socoto weel yar oo waxbarasho ka yimid ayaa degmada kaaraan xalay lagu dilay waxaa dilaa ciyaal weero marka dhibaatadaas ay dhacayso maalin ilaahay keeno oo wiil labaatan jira la dilo oo iyadii dhashay aabbihii soo barbaariyey dadkii ehelka u ahaa bulshada uu ku dhex noolaa intaba waxaad moodaa in nacayb ciidankiisa uu ku dhalan doono si ciidankii aan loo nicin adduunka meel ciidan joogo waa loo cararaa waxaa la joogaa ciidan meel uu joogo in laga cararo sidaas daradeed in maamulka dawliga ah arrintaas si hoos ay u fiiriyaan amniga bulshada in hoose waa muhiim wa waa gartay marka waxaad sheegtay in haddii aanaan dhacdooyinkan waxba laga qaban ay kala tegi doonto kalsoonidii shacabka iyo ciidanka hadda miyay kula tahay miyeyse kuu muuqataa in shacabku ay ku kalsoon yihiin ciidanka oo waxaad og tahay eh, baraha inta ugu badan ugu mashquulka badan magaalada had iyo gooraala haddii ay maraan gawaari ay ciidamo ay saaran yihiin shacabkii la waxyeeleeyo bal marka ilaa intee bay kuu muuqataa shacabku inay ku kalsoonaan karaan ciidanka maadaama aad sheegaysaba in dhacdooyinkan ay noqdeen kuwa iska caadi ah
adeerow waxaa jiri jiray dowlad la-aan ciidamo madaniya ama ciidamo ay leeyihiin hogaamiye kooxeed dhibaatintaas leegna laguma qabi jira baraha kontaroolna way jiri jireen in dad la iska joogtana ma jiri jira markii qof dhibaato la gaarsiiyana qoys ahaan ayaa loo taxallin jiray laysugu imaan jiray laysu weynari jiray laysku xushmay jiray laysku qadari jiray hadda waxaa u baahana dowladda dhex maadaama ay tax- ay tahay mududhaxaadka bulshada amnigana ayada lagu og yahay waxaa lagama maarmaana ama wiil ciyaal weere xari ku dileen degmada kaanaa ama wiil bajaajinaan ay lagu dilshineen ma africa ama baar ubax ama suuqa xamarweyne nin maanta lagu dilay intaba dowladda inay go-aan degdega ka gaarto raggii dhibaatada geystane waa lagu raad joogaa way badatay goobta sharciga la horkeeno waaya eh, inta badan wax wax dilayo waa askarta ciidanka militariga oo labadii dhacday ugu dambeysay maanta tii baar wax ka dhacday iyo midda eh, ka dhacday eh, xamarweyne labadu waxaa geysteen askartii lagu soo tababaray waddanka eriteria marka m- maye- miyay kula tahay inta militarigu magaalada ku jiro inaanaan la heli karin wax xasilooni magaalada ah oo ay sidaan usii socon doonaan dhiigga shacabka ee daadanayo
adeerow nin shacab dilay milatari maaha nin sharci yaqaan maaha nin dowlad u shaqeeya maaha waa mooriyaan waxaan ku leeyahay mar haddii goob walbo ee aad amnigeeda sugayso sharciga ku qaban karo ama qof aan ogsidan in aad u adeegsato sharciga uu dhigayo waa la wada yaqaanaa marka eh, ma dhihi karno nin militaria ama nin dowlad xataa maalin ama muddo eh, eh, eh, soo qaatay waxbarasho ayaa shacab iska joogta ma dhihi karno sidaas daraaddeed dowladda waxaan u baahannahay in dib loo fiiriyo cid walbo inuu shacabka si fudud ku dilo rabo in dib loo fiiriyo ayaa kawsanan waaya marka ugu dambeyn sidee bay kula tahay in xal loogu heli karo dhacdooyinkan sidii tusba xafurta noqday
adeer waxaa muhiim ah magaalada muqdisho waa magaalo madaxa dalka soomaaliya waxay kulmaysa intaaba soomaaliya ku hadasho waxaa lagama maarmaana amnigeeda in maamulka gobolka banaadir ay u sar istaagaan hadday hurdaan ay shaqadooda gabeen waa goobta laga leexiyaa in magaalada muqdisho amnigeeda loo helo tan militariga tan militariga eh, halkan kama socdo dagaal waxaa leenaha militariga goobaha dagaalka ka socda ha aadeen bulshadana ka dhexday
fariintaada kuugu dambeyso
waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gacmaha la ysabsado cid walbo oo dhibaatadeedii ku haysane waxaan u baahan nahay in sharciga la wada mahay
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshadda isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshadda isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matres superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama wixifaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaabuu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa ka dib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaabuaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa idinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka si manaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho Salka waan dhigtay haye barsooda.
super sayn maqashay sancadood ma taqaan Sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo super sayntayadooda Soomaaliha u codaysay.
noloshu ma lahayn macane macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmaysa iyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idi leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli naga dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ayaynu ku guda jirnaa qeybaha dhexe ee barnaamijka haddii markaan aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka ethoobiya ayaa halkaasi kaga qeyb galay meertada soddon iyo lixaad ee shirmadaxeedka wadamada afrika madaxweynaha ayaa sidoo kale intuu halkaasi uu ku sugnaa waxa uu ka waday kulamo kala duwan oo ku aadan dadaallo dowladda federaalk soomaaliya ugu raadinayo taageeri dagaalada ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ayaa intuu halkaasi ku sugan yahay waxa uu la kulmay dhigiisa dalka kenya william ruuto dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimo ay ugu waawen yihiin taageerida dowladda kenya wanaajinta xiriirka labada dhinac iyo dowladda kenya oo dhinaciisa madaxweynaha kenya william ruuto uu sheegay in dalkiisu uu si buuxda u taageersan yahay ka mid noqoshada soomaaliya ee dalada dalada bulshada bariga afrika ee loosoo gaabiyo e a c daladan ayay dowladda soomaaliya in muddo ah inaawilaysa ka mid noqoshada ay ka mid noqoto oo waxaana ay ka kooban tahay toddoba wadan oo shuraako ah ee daladan ee bulshada bariga afrika laisku yidhaahdo ee e a c kulamada madaxweynaha ee uu dalka ethoobiya kula qaadanayo madaxda wadamada afrika ahmiyadday soomaaliya u sameynayaan iyo dowladda iyo dowladda kenya dadaalka xoogan ay ku bixinayso in soomaaliya ay ku biirto ururka dalada bulshada bariga afrika e a c loosoo gaabiyo ahmiyadda kenya u sameynayso iyo midda soomaaliya u sameynayso kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka wado dalkaasi ethoobiya wararkii ugu dambeeyey caawa waxaa ka wareystay cabdiraxmaan hiraabe oo ka falanqooda arrimaha gobolka
soomaaliya si guud waxay ka mid tahay urur madaxeed ee ururka midooda africa madaxweynuhuna maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo shirka ka qayb galo taniyo markii la doortay niyad gooni ay ulahayd si kale haddii aan u dhigo midooda africa waxay taageeraan howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ciidamana ay ka joogaan oo runtii qayb ka qaatay nabadeynta dalkan marka ahmiyad weyn oo dhinacyo badan taabanaysa ayuu leedahay madaxweynaha iyo soomaaliya guud ahaan waa gartay marka meertadan soddon iyo lixaad madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ka qaybgalayaa isagoo muduxleedkiisa bilow yahay marka dalkana waxaad ogtahay inuu ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab hal laba saddex marka maxaa la odhan karaa waa ay u faa'iideyn kartaa muddo xukunkiisa u dhiman
cabduqaadirow sidaan ognahay madaxweynaha markii la doorta kadib wuxuu la yimid qorshe cusub siyaasadeed oo milatary oo dalkan dib loogu xoreynayo oo ka duwan qorshihii hore ku jiray madaxweynuhu wuxuu la yimid qorshe shacabka iyo ciidanku ay iska kaashanayaan gaar ahaan ciidanka milatariga soomaaliya ee dalkan in dib loo xoreeyo marka waxaad dareemaysaa marka runtii oo ahmiyadda ugu weyne ay tahay inuu madaxweynuhu u raadinayo howlgalkaas dib u xoreynta taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo dalalku saaxiibada midooda africa gaar ahaan wadamada deriska ah ay ku garab istaagaan waxaa runtii waana arrin ahmiyadeeda leh marka iyo sidoo kale in ay in ciidamada howlgalka atmis waxaad moodaa inaysan howlgalkan door weyn aysan ku lahayn oo howlgalkan dib u xoreysta dalka hadda ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo shacabku ay iska kaashanayaan iyo dowladaha saaxiibada ay soomaaliya yihiin oo oo dhinaca cirka ka taageeraya marka waxaad moodaa inuu dardargelin iyo taageero aad u ballaaran uu ka raadinayo wadamada ay ciidamadu ka joogaan iyo kuwa kale intaba magarat waa garta marka muddo kooban waxaad ogtahay madaxweynuhu indhoor jeer oo kala gedisan uu la kulmay ee, madaxda gobolada qaybta ka ah ururkan midowda afrika gaar ahaan wadamada safka hore laysku yidhaahdo waxa uu la kulmay gelinkii dambe ee shalay ra-iisul wasaaraha ethoobiya maanta uu la kulmay madaxweynaha kenya marka maxay kulamadaasi aada is leedahay ee, macno buuran way ugu sameynayaan soomaaliya xilligan
waxaad la socotaa in madaxweynuhu markii la doorta kadib siyaasad nabadeed oo dib loogu soo celinayo wadamadii badmadowgu dowla- dowladii hore waxaa jira dalal xiriirka soomaaliya oo badmadow uu kala soo dhex galay sida kii iyo jesuudkii iyo wadamo kale marka si isdhexgalka miiska africa ay qayb uga noqoto saameynna ugu yeelato soomaaliya madaxweynuhu wuxuu bilaabay sida kenya oo kale inuu dib ula heshiiyo oo xiriirkeedu soo celiyo jabuuti oo kale in badmadowgii meesha laga saaro marka waxay tahay in madaxweynuhu in si loo helo xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadeed oo geeska africa guud ahaan ah gaar ahaan wadamada safka hore wuxuu ahmiyad siiyey in uu xiriirkan dib u soo celiyo siyaasad iyo saameyn iyo wada shaqayn guudna uu ka shaqeeyo marka waxaa isleeyahay qayb muhiim ah ka yihiin kana mid yihiin in la xoojiyo xiriirka wadamadaas saaxiibada ay soomaaliya la magarat wa- waa gartay marka kulamadan hadda uu la qaadanayo madaxda ka qaybgelaya shirkan midowda afrika ee, maxay soomaaliya hal laba saddex la oran karaa ee, wax way ugaga bedeli kartaa muddo xileedkiisa bilowga ah madaxweynaha
cabdiqaadir ow marka laga soo tago ujeedada uu madaxweynuhu u tegay Addis ababa oo ah ka qaybgalka shirkaas beertada soddon iyo lixaad ee urur madaxeedka midowda africa waxaa jira kula duceedyo uu la yeelanayo madaxda kale gaar ahaan wadamada bariga africa oo ay ka mid yihiin sida rwanda iyo kenya iyo tanzania iyo burundi kuwaasoo runtii uu madaxweynuhu uu loolan adag ama loobin ugu jiro inay eh, kala shaqeeyaan sidii soomaaliya ay xubin uga noqon lahayd ururka eh, bariga africa oo madaxweynuhu ahmiyad weyn siinayo runtii faa'iido badan iyo dano badanna ay ugu jiraan soomaaliya marka eh, waxaad moodaa hadda kulamada uu madaxda la yeelanayo waxay u badan yihiin ama boqol kiiba sideetan ay yihiin wadamadaas eh, ka mid ah eh, Waayo.
ururka bariga africa waa gartay markaan eegno hadalkaas aad soo qaaday ee, war ay baahisay madaxtooyadu waxay sheegteen madaxweynuhu kulanka uu la qaatay madaxweynaha wadanka ee kenya william ruuto uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin ee, sidii dowladda kenya gacan kaga siin lahayd kubiiritaanka ururkan e a c la yidhaahdo marka maxay kula tahay ee, dowladda kenya inay ahmiyad gaara ugu sameynayso madaxweynaha oo uu marar kala gedisan uu ula kulmayo ee, kala hadlaya arrinta ee, ururkan miyaa la oran karaa ee, kenya waxay ka mid tahay wadamada ee, gacan ka sii kara soomaaliya inay ku biirto ururka
Een, sida aan la soconno dowladda kenya waxay ka mid tahay ama ay tahayba dalka ugu saameynta badan een, ururka bariga africa een, eh, waxayna runtii een, kaalin muuqata oo weyn ay ka geysan kartaa inay soomaaliya xubin ka noqoto ururka bariga africa een, eh, sidaas darteed bay een, waxay u ballan qaaday heshiis hore kal hore ay galeen labada madaxweyne in ay kala shaqayso een, sidii ay xubin uga noqon lahayd soomaaliya ururka bariga africa marka taasa waxay ahmiyad gaara keenaysaa maadaama kenya ay awood buuxda ku leedahay ururkaas inay inuu madaxweynuhu madaxweyne xasan sheekh uu ku laalaabto kenya uu kalana kulmo taageerana uu weydiisto sidii ay gacan uga siin lahaayeen em, soomaaliya marka em, kenya em, waxaan dhihi karnaa em, em, em, ahmiyad gooni ah ayay iyadana u leedahay inay soomaaliya ururkaas ay ka mid noqoto marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dal ma garan marka aad sidaas leedahay maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa kenya ganacsi iyo aday halkaan usoo dhowrsataa waxaa ka dhexeeya ganacsi labada dal iyo iskaashi ganacsiga labada dal ka dhexeeyana waa ganacsi aan isku dheelitirnayn oo la yidhaahdo afka qalaad trade deficit isku dheelitirnayn oo ah in kenya ay iyadu wax soo dhoofiso laakiin annagu waxaan dhoofina ay tahay cobia oo badda lagu daray marka cashuur fara badan soomaaliya ka qaadaa ganacsigaas kenya laga soo dhoofiyo gaar ahaan haddaan tusaale usoo qaato qaadkoo kale marka haddii ururka bariga africa ay soomaaliya kamid noqoto ay saxiixdo xubin buuxda ay ka noqoto waxaa jira heshiis in la mideeyo canshuuraha oo la sameeyo arrintaasoo ay runtii horseedaysa in ay canshuurta soomaaliya kasoo gasha qaaska inay gebi ahaanba meesha ka baxayso ama ay aad hoos oo number aad u yaro noqonayo arrintaasna waxay ku tahay dhaqaale burbur iyo dib u dhac xagga dhaqaalaha ah dowladda soomaaliya waxayna faa'iida u tahay dowladda kenya waana sababta keenaysa in dowladda kenya ay aad uun loolan adaga soomaaliya xubin ka noqoto sidoo kale soomaaliya maslaxado kale ayaa ugu jira oo soomaaliya dadka soomaaliyeed waa dad ilbaxa waa dad isdhexgalka ku wanaagsan waa dad ganacsadayaala marka dhinaca kale uu ka fiirinaya maslaxaduna waa laba dhinac wadanku maslaxad buu kaa leeyahay dalna maslaxad la-aan kulama shaqeynayo adiguna maslaxadaada inaa fiirsataan rabaa marka dhinaca kale markii laga fiiriyo soomaaliya iyadana maslaxadaa ugu jirta xagga istaafsiga ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo isku socodka oo qofka soomaaliga inuu guruuti kameriyaal ka furto iyadoo cashuur laga qaali marka dhinaca wanaagsan haddii laga fiiriyo runtii waa maslaxad unbaa la istaafsanaya waa waa gartay dhinaca howlgallada waxaa sheegtay in ciidamada midowda afrika ee nabadilaalinta u jooga soomaaliya magacoodana loo bedelay admis in aanay sidii hore howlgalladu kaga qayb qaadanaynin tan iyo markii magacooda admis laga dhigay oo ay noqdeen kuwo meelahay ciidamada la wareegaan ee la geeyo nabad kusoo dabaala oo aanay furunta hore tegin marka maxay madaxweynuhu u faa'iideynaysaa ee, dhinaca howlgalka ee, dagaalka ka dhana al-shabaab
axmed cabdiqaadir oo ciidamada admis waxaad moodaa inay doorkooda kusoo koo inay ilaaliyaan madaxtooyada iyo eeraboorada iyo dekedaha meeshii la rabay inay hormuud ka noqdaan howlgalka iyo dib u xoreynta dalka koobeen iskoobkii ay shaqadooda arrintaasna runtii waxay niyadjab weyn ku noqotay dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh waxayna ka mid tahay sida aan isleeyahay uu madaxda sida dowladda etoobiya oo kale iyo ula kulmayo iyo kenya oo kale iyo dambihiisa ay ka mid tahay marka laga reebo ciidamada oo hiiraan ku suganoo qayb muuqata kaalin muuqata ka qaatay runtii wareynta gaar ahaan gobolka hiiraan iyo galgaliid marka arrintaasi runtii waa arrin ka dhigaysa in aysan amisom door weyn oo muuqda aysan kulahayn howlgalkan dib u xoreynta marka laga reebo inay ilaaliyaan xarumaha dowladda sida eeraboorka iyo dekeda
waa gartay marka maxay soomaaliya u faa'iideynaysaa madaxweynaha kulamada haatan uu wado dagaalka ee dalka ka socdo maxay u faa'iideynaysaa oo kugu soo kordhinaysaa
madaxweynuhu wuxuu aada u raadinayaa in uu helo taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale dhinaca markaan ka fiirino inaysan door weyn ku lahayn howlgalkan waxay dhiirigelinaysaa gaar ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed inay isku filnaanshe ka gaaraan inay hamtaan amniga iyo xoreynta dalka arrintaasoo soo dedejinaysa in laga som dalkana ay ka baxaan siyaasad ahaana sheekh runtii rajo wanaagsan ayay u abuuraysaa hogaankiisa maadaama ciidankii shashadeen oo aan laga maarmay amisom markii waagii horena amisom iyada lagu gambay dhinaca kalena waxay faa'iido weyn u tahay kulamadan madaxweynuhu madaxda inay inuu taageero u helo runtii dhaqaalo fara badan baa loo baahan yaha ku baxaya ciidamada waxaa loo baahan yaha hub waxaa loo baahan yahay taageero caalamiya arrintaas inuu kala shaqeeya gaar ahaan madaxda wadamada dariska aan nahay marka waa faa'iido laba dhinac la ah oo ah shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha ugu dambeeya ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaanu isla joognaa markaan haddii aanu fiirino hantidhowraha guud ee qaranka ayaa maanta si rasmi ah xilkiisa ugula wareegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa xilka u kala wareejiyey hantidhowraha cusub ee qaranka axmed ciise guutaale hantidhowrihii hore mudane axmed maxamuud cali afgooye ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa tilmaamay in xafiiska hantidhowrka uu lafdhawar u yahay hanaanka dowladnimada isla xisaabtanka iyo daafurnaanta maaliyadeed ee dalka qeyb weyn uu ka yahay barnaamijka diincafinta haatan ay wado xukuumadda dan qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre mudane saalax ayaa uga mahad celiyay hantidhowrihii hore ee sidii xilkasnimada laheyd oo uu kaga qeyb qaatay marka la eego muddadii uu uu xilkani hayay ugu horeyn waxaa hadlayo hantidhowrihii hore ee qaranka waxaa xigi doono hantidhowraha cusub ee xilka la wareegay isagoo sheegayo in sida dowladda federaalka soomaaliya sida ugu habboon inuu xilkan loo igmado ugu adeegi doono ugu dambeynna waxaa madasha ka hadli doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac
mudanayaal iyo marwoyin gabagabadii waxaan doonayaa inaan u duceeyo bogaadinna aan u diro walaalkay axmed hantidhowraha guud ee qaranka oo maanta xilka igala wareegaya aniga u rajaynaya inuu eebbe ku garab galo gudashada waajibaadka cusub waxaan sidoo kale kuu ballanqaadayaa mudan hanti dhowre inaan diyaar kuula ahay wixii shaqo iyo talo ah oo dhankayga ah aniga oo ku niyadsan inaan kaaga tegayo howlwadeenno u carbiyaysan gudashada waajibaadkooda iyo inay dhaqangeliyaan aragtidaada horumarineed ee muddada soo socota haddii ilaahay idmo
aniga oo hadda qabanaya xilka xafiiskan iyo shaqaalaha xafiiskuba ay raa- ay raacaan habraac shaqo oo leh howlgal cad iyo tusaa- islamarkaana aan tusaale u noqonno xaqiijin daahfurnaan isla xisaabtan iyo ammaano iyo dhexdhexaadnimo gunaanadka waxaan u mahadcelinayaa mar kale hantidhowre maxamed maxamuud cali shaqaalaha iyo qabanqaabiyaasha munaasabadda oo runtii si maangal ah u maareeyey xilliga- xilliga kala guurka ah ee xafiiska xantidowrka guud ee qaranka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha
bal horta hadalkayga aan ku bilaabo inaynu eh, u mahad celinno sagootinno eh, si sharfan eh, ma arkaysa ay u maamuusno hanti dhowraha xilka hadda wareejinaya eh, mudane maxamed oo aanu annagu si dhow u soo wada shaqaynay Een, xafiisyo halkaa ku yaalla baanu mararka qaar ilaa labada habeennimo ku gaadhi jirnay markaannu ka shaqaynaynay tirakoobkii shaqaalaha rayidka ah yacni arrimaha hufnaanta iyo dhowrista hantida waxaa ka mid ah in la helo tiro sugan oo shaqaalaha dowladda u shaqeeya ee kharashaad ay ku bixiso sida aad ogsoon tihiinna boqolkiiba siddeetan hantida dowladda soo gasha ama kharashka soo gala waxaa lagu bixiyaa in maarkaysa salariga askarta iyo shaqaalaha rayidka ah iyo qaybaha ah lagu fadhiyo oo hanti fara badan oo hadda dalkani uu haystaa waabay yar tahay laakiin waxaynu tolaynaa weelkii iyo agabkii suurtogelin lahaa inuu dhaco kobac dhaqaale waxaana aasaas iyo saldhig u ah ama budhig u ah in la helo hay-ado maaliyadeed oo si hufan u maamula una maareeya maaliyadda dalka gacanta uu ku hayo aan u mahad celinno marka una sacbinno ma arkaysaa hanti dhowrihii hore oo muddo dheer si hufan uga soo shaqeeya hawshaa uu hayay waxaynu iyana ma arkaysaa u ducaynaynaa oo soo dhowaynaynaa oo garab istaagaynaa eh, hanti dhowraha cusub eh, mudane eh, axmed oo aynu filayno in dowladnimaduba qori isu dhiibi halkii uu kaga tegey hanti dhowrihii yaruu halkaa ka sii wadi karo
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo